magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalin jibinayeen in ka badan labaatan iyo shan arday oo baratay qur-aanka kariimka islamarkaana ka aflaxay jaamacadda qur-aanka munaasabada ayaa waxaa kasoo qeyb galay wasiiro ka tirsan somalilan xildhibaano maamulka jaamacadda waalidiin dhalinyaro macalimiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada sheekh xasan cabdisalaan guddoomiyaha jaamacadda qur-aanka ayaa ka warbixiyey ujeedka loo aasaasay jaamacadda qur-aanka iyo heerarka ay soo mareen ardada munaasabadan intaynuu qabanay ee ah dhalinyarta qalijabinaysa iyo ardada waxbarata waayo munaasabada ayaa ku magacaaban sidaa darteed baynu horta marka horenanti umahadnaqaynaa xuduurka ay kowka yihiin dhalinyarta qalijabinaysa rag iyo dumar iyo ardaydooda dhigri gelinaysa iyo waalidkii kusoo tabcay si gaaraan ugu mahadnaqayaa marka koowaad marka labaad waxaa jecel runtii halkaan uga mahadnaqo xaaji cusmaan yuusuf oo ahaa mutabaricii koowaad ee dhulkan bixiyey oo haddii runtii aanu isagu tabarucaa bixin lahayn aan maanta dhismahan aynu daawanayno ee horteyna yaalla iyo xafladda halka aynu ku hayno midna runtii aanu suurtagalin oo ahaan lahayn waxaa runtii aan jeclay halkan isna uga mahadnaqo ugana duceeyo walaalkii sheekh aadan xaji maxamuud xirsi allah u naxariisto oo runtii aan odhan karo wuxuu ahaa cid ilaahay uga dhigay sabab hirgelitaanka dhismahan jaamacadda ma aha jaamacadda abuurkeeda ama samaynteeda laakiin waa hirgelka dhismaha jaamacadda iyo masaajidka jaamacadda ku xidhan qaar ka mida marti sharafkii kasoo qayb galay munaasabada ayaa u mahad celiyey maamulka jaamacadda iyagoo ardada kula dardaarmay in ay ku dadaalaan barashada qur-aanka jeclahay si mag si bugya miisaanbale inaan ugu mahadnaqo dadkii waxa weeyaan jaamacaddan bilowgeeda iyo asaaskeeda lahaa waxaan ka horreysiinayaa oo keliya maanta oo maantuna munaasabadan intaynuu qabannay ee ah dhalinyarta qalijabinaysa iyo ardada waxbarata waayo munaasabada ayaa ku magacaaban sidaa darteed baynu horta marka horenanti umahadnaqaynaa xuduurka ay kowka yihiin dhalinyarta qalijabinaysa rag iyo dumar iyo ardaydooda dhigri gelinaysa iyo waalidkii kusoo tabcay si gaaraan ugu mahadnaqayaa marka koowaad marka labaad waxaa jecel runtii halkaan uga mahadnaqo xaaji cusmaan yuusuf oo ahaa mutabaricii koowaad ee dhulkan bixiyey oo haddii runtii aanu isagu tabarucaa bixin lahayn aan maanta dhismahan aynu daawanayno ee horteyna yaalla iyo xafladda halka aynu ku hayno midna runtii aanu suurtagalin oo ahaan lahayn dhallinyaradaasi qalinjabinaysa aada baan u bogaadinayaa wax la barto wixii ugu fiicnaabaa baratee barashada waxa ka dambeeyana waa in lagu dhaqmo oo la faafiyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay iqra' buu ku soo dejiyey markii hore oo la yidhaha akhri oo la rabay diinta tan inuu barto mar labaadkiina waxaa loo raaciyay yaa ayuha almudahiru qum fa andir yaa ayuha almusamilu qum illeyla ilaa qaliila inuu isna ku dhaqmo oo habeenkii istaago oo ilaahay subxaanah wa tacaala cabsidiisa ku badato iyo inuu dadka u digoo gaadhsiiyo intaasi waxaan ku dhaafayaa dhallinyarada si kastaba ha ahaatee dufcaddan waa dufcaddii koowaad ee ka aflaxda jaamacadda qur-aanka tan iyo markii la aasaasay jaamacadda